iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay dalka koonfur afrika kusii xoogaysanayeen dilalka iyo dhaca ka dhanka ah soomaalida ayaa waxa ay soomaalida ku nool dalkaasi ay ka hadleen dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay waddankaasi oo loo geystay soomaalida ku dhaqan halkaasi waxa ay walaac ka muujiyeen xaaladaha murugada leh ee ay ku wajahayaan dalka koonfur afrika iyagoona sheegay inay ku jiraan xaalad amni darro tii ugu dambeysay dilalka iyo dhaca ayay sheegeen inay noqdeen kuwo soo batay islamarkaana beegsanaya soomaalida waxa ay intaasi ku dareen in xaafadaha soomaalidu degan yihiin in amnigooda uu faraha ka baxay islamarkaana ay ka taagan yihiin cabsi daran iyagoona tacsiyo u diray ehelada caananuug oo xalay lagu dilay magaalada britoria ee dalka koonfur afrika haddaba waa kuwan qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan waddankaasi oo ka warbixinaya dhibaatada ku haysata dalkaasi waxaan aad iyo aad uga xumahay tacsina ka diraya xanuun badan walaalkeen cananuug oo xalay si xaqdaraa loogu dilay magaalada britoria ee south africa gaar ahaan la taqasareed aad iyo aad baan uga xunahay wiigan hawl xanuun badan ay ku timid oo maarata dad dilal fara badan oo isdaba yaalyaalla ay maarata ay isugu xixiyeen gaar ahaan magaalada aan degannahay ee britoria oo xalay lagu dilay walaalkeen cananuug oo gacan ka xaqdara dishay runtii waa geeri xanuun badan oo kala duwan toddobaadkan sida gobollada guud ahaan britoria cape town b e johannesburg geeri aad u xanuun badan oo isxigtay baa dadka soomaaliyeed ku habsatay ilaahayna subxana watacaala maarata masiibooyinka dhacaya dadka soomaliyeed hoga gargaaro runtii mataqana maarata waa geeriyo xanuun badan ragga maarata oo dadka burcadda hubaysan ay laynayaan gaar ahaana walaalkeen xalay ku dhintay xaafadda britoria west ee soomaalida oo runtii gacan ka xadrintishay welina ilaa haddaan la xaqiijin booliskuna kiiska gacanta ku hayo runtiina xaafadan iyo aan degannahay ee soomaalida amnigeeda mataqana maarata waxaa aad caqabad uga jirtaa noloshii aan ku nooleen markii horena wax badan baa iska bedelay oo habkii nololeedkii waddankan amnigiisu aad buu hallaabay wiil walaalkeen ah oo cananuug la dhahaa lagu dilay meeshaan gacan ka xaqtaranaana dishay mana naqaana wax dilay ilaa hadda wax ma la caddayn karo wax dilay waxaa dalka koonfur afrika lagu tiriyaa dalalka ugu badan ay soomaalidu ka ganacsato kuwaasoo marar badan dhibaatooyin kala duwan kala kulma tuugada dalkaasi waxaana ugu horeeya dilalka iyo dhaca bareerka ah ee loo geysanayo soomaalida ku nool waddankaasi